Macallimiinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay kaalin weyn ka qaataan barbaarinta ubadka Soomaaliyeed waxa ayna kaalin weyn ka geystaan sidii ubadka Soomaaliyeed looga badbaadin lahaa cudurka jahliga xilli macallimiinta Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan duruufo kala duwan oo aad u adag macallimiinta ayaa waqti badan ku bixiya carruurta Soomaaliyeed haddii ay markaasi ahaan lahayd macallimiinta madaarista diiniga ah iyo kuwa iskuulada ee waxbarashada maadiga duruufaha adag ay ku shaqeeyaan macallimiinta kama hor istaagin dadaalka ay ku bixinayaan ubadka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax ayaa ka warbixiyey duruufaha adag ay ku shaqeeyaan macallimiinta Soomaaliyeed macallinka soomaaliyeed runtii waxaan qirayaa inay ku dhex shaqaynayaan runtii duruufo adag oo dhibkeeda iska leh waxaa leeyahay macallinka soomaaliyeed meesha hadda aad joogtaan iyo shaqada aad haysaan u sii haya ummadda soomaaliyeed idinka oo niyadiinna wanaajinaya oo ku talagelaya yacni waxa aad haysaan inaad u haysaan ubadka soomaaliyeed iyo ubadkiinna labaduba marka taa waxaan dardaarmayaa macallinku inuu guntiga dhiisha iskaga dhigo oo uu dadaalo oo duruuf kasta oo runtii soo martana uu la qabsado kuna shaqeeyo ka wasaarad ahaan waanu dadaali doonaa macallinka soomaaliyeed runtii inaan karaamayno oo noloshiisa aan ka fikirro badqabkiisa iyo caafimaadkiisa aan ka fikirro weeye istaraatiijiyad iyo qorshe annaga noo degsan taasuna waan ku soconayna hadduu laa yidhaahdo